halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhagaysataan mawjadaha gaagaabanay sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada ee geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaali com
waa subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa aroor isniina bisha sebteembarna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad nagala socotaan idaacadda v o a waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo falastiin axmed iimaan
waa codka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka hadlaya shirka guud ee golaha amniga uga socda new york warbixin ayaannu idinkaga haynaa ku saabsan shirka iyo sida ay u socdaan waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mida fanaaniinta soomaaliyeed oo dareen ka muujiyay xarigga dhowr fannaan oo iyagu ka tirsan xiddigaha geeska loogu geystay magaalada hargeysa ururada bulshada magaalada beledweyne oo isku diyaarinaya doorkooda sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ee siyaasadda soomaaliya qodobadaasi oo ay ku jiri doonaan sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamo ka socda dalkiisa britain la geenayo soomaaliya iyo koonfurta suudaan si ay u caawiyaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga wadamadaasi ku dhowaad saddex boqol iyo toddobaatan ciidana ayaa waxa ay samayn doonaan tababaridda ciidamada bixinta saadka iyo sidoo kale caawinaada ciidamada midooda afrika iyo kuwa qaramada midoobay si loo soo afjiro ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed mashkilada ka jirta labadan dal loona caawiyo dagaalka ka dhanka al-shabaabta soomaaliya sidii qayb ay uga noqon lahayd britain xafiiska cameron ayaa war-saxaafadeed waxa uu ku sheegay in arrintan uu ra-iisul wasaarahu kaga dhawaaqi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york maanta oo isniina tayada ciidamada nabad ilaalinta ayaa waxay u baahan tahay in la xoojiyo ayaa xafiiska uu sheegay wuxuuna intaasi ku daray in ay soo inay soo safray inuu soo safray shalay gelinkii dambe oo axad ahayd isagoo soo gaaraya magaalada new york maantadan isniinta ah waxa uuna halkaasi cameron kaga dhawaaqi doonaa britain iyo doorka ay ka ciyaari doonto tababaridda ciidamada sahaysiinta iyo sidoo kale geynta khubaro ku xeeldheer xagga milatariga labadaasi dal ee koonfurta suudaan iyo soomaaliya wuxuuna intaasi ku daray in war-saxaafadeedkaasi ay doonayaan inay u isticmaalaan sahaysiintooda iyo sidoo kale tababaridda ciidamadaasi britain caawinaadda ay la garab taagan tahay labadaasi dal
iiraan ayaa ka dalbatay dowladda sacuudiga inay raaligelin ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada barakaysan ee maka taasi oo ay ku dhinteen qof xilli ay gudanayeen waajibaadka xajka ayatulahi cali khameniye ayaa shalay oo xad ahayd war qoraala oo uu ku soo daabacay boggiisa ku sheegay inay sacuudiga waajib ku tahay inay qaataan mas-uuliyadda wixii dhacay islamarkaana ay raaligelin siiyaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaana qoysaskii dadkoodu ay ku geeriyoodeen shilkaasi isagoo intaasi raaciyay in muslimiinta caalamka ay su-aal ka qabaan arrintaasi xajka sanadkan ayaa soo xirmay sabtidii iyadoo aanu shil damba dhicin iiraaniyiinta ayaa maalintii saddexaad waxay weli ku hor mudaaharaadayaan safaaradda uu sacuudiga ku leeyahay dahraan wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga caadil bin axmed al jubayr ayaa sheegay shalay in iiraan ay siyaasadeynayso masiibadii dhacday iiraan waxa ay tahay wadanka ugu badan ee ilaa iyo hadda ay ka yimaadeen muwaadiniinta geeriyootay waxaana la shaaciyey magacyada qof iyadoo tv-ga iiraan uu sheegay in safiirkii hore ee iiraan u fadhiyey lebnaan uu ka mid yahay saddex boqol iyo sagaal qof oo reer iiraana oo weli la la-yahay
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qaar ka mida fanaaniinta soomaaliyeed ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan xarigii shalay loo geystay afar fanaan oo ka mida kooxda xidigaha geeska oo lagu xiray magaalada hargeysa fanaaniinta nimcaan hilaac xamda kuwiin maxamed ciro iyo cabdiraxmaan oday ayaa xalay ku bariyay xabsi kadib markii ay shalay kasoo laabteen magaalada muqdisho oo ay kasoo dhigeen barnaamijka ciidda warbixin ku saabsan dareenka fanaaniinta waxaa inoo soo haysa isugu kaayasoo duuday falastiin axmed iimaan
aan ku bilaaba magaalada london seer maxamuud cumar oo ka mida kooxda walaalaha sweden oo ka waramaya sida uu u arko xariga loo geysta fanaaniinta marka horeba horta walaal fanka soomaalida aniga seela tahay wuu iska xidhnaa oo shanta soomaaliyeed waad og tahay oo ma jirto hay-ad madax bannaan oo fanka mar walba waxaa la hoosgeeyaa wasaaradda warfaafinta iyo ahlinta dadweynaha la hoosgeeyaa aniga siday ila tahay waad og tahay oo imanka maalin dhowto kuwii ugu dambeeyey fanaantii ugu dambeysay hargeyso joogtay ee xamar ka timi waxay ahaayeen cumar shooli baa joogay lafoolaa joogay cidina ma ay xidhin xamar markay ku noqdana cidina ma ay xidhin laakiin dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan maamulka maamulkii wasaaradda warfaafinta somalilandna waxay leeyihin shaqaalay ahaayeen iyaguna waxay leeyihin shaqaale ma leeyihin marka haddii aanay shaqaale iyaga u ahayn oo wax iyaga u gaaro oo ay ku haysteen aanay jirin aniga waxay la tahay qof fanaana oo xamar tegey in aanay ku munaasib ahayn in la xidho marka in mataqaanaaye fanaaniintii laga dhigo meeshay degay inay tahay meel mataqaanaaye qaldan oo lagu xidho aniga qalad baan u arkaa cabdirashiid cali xamari waxa uu ka mid yahay bahda fanka soomaaliya waxau ka waramayaa dareenkiisa ku aadan xariga loo geysta fanaaniinta ka fanaanin ahaan haddii xaqiiqada marka xaqiiqada laga hadlayo aada baan uga xumahay anigu xadhigaa lagula kacay nimanka fanaaniinta xiddigaha geeska waa obaxi dalka fanaankuna sidiisaba xuduud ma laha maraykankuu tegayaa adduunkuu tegaya meeshuu doonuu tegaya wixii af soomaali ku heesaba waa heesaya sideedaba waxaa qurux badan had iyo jeer xadhigga fanaaniinta inaan la siyaasadayn maxaa diiday ganacsatadii ugu waaweyneed ee businesskoodiiba ayaa uga furan ganacsatooyin kaleo waaweyn ayaa businesyadoodii ka socdaa magacoodii ku wada dhegan yahay muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan iyo bulshada afka soomaaliga ku hadasha yaa ka xaaraantimeeyey markaa in fanaan la yidhaahdo ma tegi kartid koonfur waa qalad taa waxaan u arkaa qalad dayax dal nursho waa fanaan da'yar waxay magaalada muqdisho ay barnaamijkii ciidda ku wada dhigeen afarta fanaan ee lagu xiray magaalada hargeysa waxau ka waramayaa sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi horta aad baan uga xumahay in fanaaniin soomaaliyeed oo faaniskooda u yimideen inay qanciyaan in la xidho horta aad baan uga xumahay boqolkiiba boqolna waan cambaareynayaa waxaana leeyahay dowlada dowladda somaliland inay maxaa lahaa isha xoriyadooda dib u siiyaan ilan waa fanaaniin dadka ma aha siyaasiyiin mana aha qof meel ku kooban fanaanida hodan cabdiraxmaan ayaa ka mida fanaaniinta dareenkooda ka dhiibta sida u arkaan xariga loo geystay afar ka mid a fanaaniintii kooxda xidigaha geeska wallahi haddaan dareenkayga maanta walaal aan kuu sheego wallahi shucuurteedu way kacsan tahay dareenkayguna uu kacsayn waanan xanaaqsanahay waxaanan ka xanaaqsanahay dameer xumada iyo maxaa la yidhahdaye iyo xumaanta intaa leeg ee fanaan soomaaliyeed oo tegay dhul kale oo soomaaliyeed in lagu xidho waxaad tegtay soomaaliya meel kamid ah waxaan arkaa nasiib darro maanta kusoo kordhay ummadii soomaaliyeed waxaa nasiib darraha inay kenya tegi karaan inay tegi karaan meel kale wadamo kale oo afrikaana laakiin aanay awood u lahayn dhulkii ay afkooda lagaga hadlayay luuqadooda lagaga hadlayay ee laga ixtiraamayey taageero intaa leeg ay kuleeyihiin markay tagaan in lagu xidho aad baan uga xumahay walaalo fanaan soomaaliyeed walaal oo welibana maskiina oo welibana haweene ay ku jirto oo hooyo ah xamdakuy waa hooyo waa fanaanad soomaaliyeed waa haween in maqsin yaroo madow lagu xidho oo ay ku dhex xidhan tahay oo welibana gamcihiina ay kasii xidhan tahay sawiradu meel walba ay yaallaan cabdulaahi maxamuud cabdulle oo loo yaqaana boqol oo ka mid a fanaaniinta waqooyiga ameerika kuwooda ugu caansan ayaa isna ka waramaya dareenkiisa ku aadan arrintaasi horta waa xaalad aada iyo aada u xun oo aanan dhabi dabir ahaanteenba soomaali haddaan nahay iyo fanaaniinta dalka haddanaaba aanan raalli ka ahayn dee wixii maaragtay ah siyaasad waxaan u malaynaya inaan fanaanku una shaqo ku lahayn una gelin maaragtay u uusan maaragtay fidanihiis aanay ahayn laakiin waxaan leeyahay dadku inay kala gartaan luuqada soomaaliga iyo soomaalinimada inu waxaan rabaa inaan usheego dowladda somaliland waa xaqdarro waxaa lagu sameeya fanaaniinta raalli kama nihin in xarka lagu xirxiro ee meel la geysto iyaga maaragtay drived ay ka dhigtaan wax maaragtay siday doonaan ay ka helaan fanaanka dalmaryare oo ka mida fanaaniinta waqooyiga ameerika ayaa isaguna sharxaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay afar ka mid a fanaaniinta xidigaha geeska wallaahi walaalo fanaaniintu kolley xuduud ma leh waa aniga fikrad ahaan waa arrin aada uga xumaaday ma u malaynaya last twenty four hours waxay ila mid ahayd qofaan ila dhasho kale ila xidhay waa arrinaan aada uga xumaadnay kulligeen meel walba ay joogto fanaaniintuna aada ay uga xumaatay bulshada soomaaliyeed dhan aada ay uga xumaatay waxaana ana dhihi karaa waa colaad hadda lagu abuurayo bulshada dhexdeeda siyaasadda nimcaan iyo cirro iyo oday iyo xamda ma ahan xildhibaano ma aha wasiiro ma aha siyaasiyiin waa fanaaniin udhexeeya ummadda soomaaliyeed waxayna ku heesaan afka soomaaliga afka soomaaliguna waxa weeyaan geeska africa oo idil baa lagaga hadlaa ma ahan soomaaliya keliya xataa de siyaasadda xasan sheekh maxamuud iyo udhexeysa selayo maxaan ku idhahdaaye ma ma ma ka dhigi karto fanaaniinta xuduud ma u samayn karto maxamed aalta ayaa isaguna sheegaya sida uu u dareemayo xarigga loo geystay fanaaniintaasi wallaahi horta waa arrin maaragtay yacni aan oran karo qalad laga galay dhalinyaro fanaaniin ah yacni waxaan aaminsanahay qofka fanaanka ah uma aha maaragtay fanaan dad gooniya wuxa u yahay ummaddaas maaragtay isheeg luuqadooda uu ku heesayo ayuu fanaan u wada yahay yacni maaragtay isheeg shaqooyin badan ay qabtaan marka hal ummad keliya uma qabtaan waxay u qabtaan soomaaliya oo idil canab cabdiraxmaan indhadeeq waxay ka mid tahay fanaaniintii ugu horreeyey ee kasoo caanbaxay waqooyiga ameerika waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan xarigga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska qaar ka mida
haddaan anigu dareenkayga ka hadlo waxay ila tahay fanaaniintu sida already fanaaniin horeo iga badanba ay wada sheegeen funku ma laha qabiil marka anigu canab ahaan haddaan dareenkayga ka hadlo fanaaniintaasi haddii ay tageen gobollo kala duwan ama ay soo mareen wadamo kala duwan haddana ay gurigoodii kusoo noqdeen anigu ma arko waa wax riisan ah oo ma aragtay fanaaniintaas lagu xidhxidho wallahi iima muuqato waayo waa dad iska soo shaqaystay soo soo heesay soo noqday gurigoodii kusoo noqday xarigga fanaaniintaasi ayaa marka la fiiriyo baraha bulshadana waxa uu noqday qodobka ugu weyn ay dadku ka doodayeen iyagoo lagu soo bandhigayay fanaaniin iyagu soo gudbinaya dareenkooda ku aadan xarigga loo geystay fanaaniintaasi iyo suugaan iyo oraahyo kala duwan oo ay ku cabirayeen dareenkooda
falastiin axmed iimaan ayaa isugu kaasoo duuday dareenka fanaaniintu ay ka bixiyeen kadib markii afar fanaan lagu xiray magaalada hargeysa markii ay barnaamij ciidda ku salaysan kasoo dhigeen magaalada muqdisho halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal madaxweyneyaal boqorro iyo ra-iisul wasaareyaal ka socda boqol sagaashan iyo saddex dal iyo xubnaha kuwaasoo xubnikaha qaramada midoobey ayaa maanta dooda sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobey ku yeelanaya xarunta qaramada midoobey ee new york wax ka qabashada cimilada sii kululaanaysa ee dunida ciribtirka saboolnimada la dagaalanka sinaan la-aanta sare u qaadista galaangalka caafimaadka waxbarashada iyo sugidda ammaanka dunida ayaa ka mida toddoba iyo tobanka yool ee jimcihii ay ansixiyeen madaxda dunida oo dabcanna doodooda maanta ay xoogga arrimahaasi ku saari doonaan waryaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixinta nooga soo diray xarunta qaramada midoobe ee new york kalfadhiga toddobaatanaad ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa si rasmi uga furmay xaruntan shan iyo tobankii bishan shirarka horudhaca ah ayaana soo socday tan iyo labaatan iyo shantii bishan hase yeeshee saddexdii maalmood lasoo dhaafay ayay shirarku xoogoodu halkan ka bilowdeen kana socon doonaan toddobaadkan oo dhan boqol iyo toddobaatan madaxweyne iyo ra-iisul wasaarayaal ka socda boqol saddex iyo sagaashanka dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo wafuu ay kala hogaaminayaan ayaa kasoo qayb galay shirkan taasoo ka dhigan in sagaashan boqolkiiba hogaamiyaasha dunidu ay mar qura marti ku yihiin magaalada new york shirkan ayaa hogaamiyaasha dunida la filayaa inay isla meel dhigaan tallaabooyin cusub oo laga sii amba qaadayo guulihii laga gaaray iyo casharadii laga bartay siddeeddii qodob ee higsiga yoolka boqolkunleyda ee la dagaalanka saboolnimada iyo horumarinta ee ay dunidu dhigatay muddo haatan laga joogo shan iyo toban sannadood haatan yoolkaasi oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaanay m d g ayaa waxaa magaca ahaan lagu bedelay qorshe toddobiyo toban qodob ka kooban oo isugu jira kuwo cusub iyo kuwii hore oo loogu magac daray sii xajinta qorshaha horumarineed ee suurtagalka ah ee dunida sustainable development goals oo loo soo gaabiyo s d g ahdaaftan la higsanayo waxaa ku jira nabadgelyada iyo ammaanka dunida oo ay ku jiraan howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay meelo dunida ka mida ka wado xuquuqda aadanaha iyo dowlad wanaagga dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun oo ka hadlay qorshahan oo jimcihii lasoo dhaafay ay madaxdu ansixiyeen ayaa yidhi
by world leaders to everyone and everywhere. 17 sustainable development goals.
ma aha buu yidhi qorshe ama ajenda ay cid kala leedahay waa ballanqaad ay hogaamiyaasha dunida u qaadeen cid kasta meel walba oo ay dunida kaga nooshahay waana toddoba iyo toban yool oo ay dunidu higsanayso in la gaara buu yidhi ama wax laga qabto badankood shan iyo tobanka sannadood ee soo socda waana qorshe nagu hagi kara buu yidhi dariiqa barwaaqada iyo horumarka madaxa shirka golaha guud ee qaramada midoobay master morgans lakatof ayaa sheegay in madaxda dunida looga baahan yahay inay tallaabooyin u qaadaan sidii loo xallin lahaa colaadaha ka holcaya dunida waxaana uu si gaara carabka ugu dhuftay mushkiladda qaxootiga ka soo cararaya dalalka bariga dhexe afrika iyo meelo kale oo dunida ka mid a The situation of refugees and migrants crossing into Europe from the Middle East and Africa is of serious concern.
waxa uu yidhi xaaladda qaxootiga ka soo tallaabaya yurub iyo bariga dhexe ee ku soo qulqulaya yurub waa mushkilad la soo deristay dunida oo dhan xalkeeduna wuxuu ku jiraa buu yidhi in dunidu ay si midaysan u wajahdo maanta gelinka dambe saacadda cirifka bari ee maraykanka ayaa madaxweynayaashu ay gudageli doonaan doodda golaha guud ee qaramada midoobay iyadoo marka hore ka dhagaysan doona xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun warbixintiisa sanadlaha ah ee howsha ay qabato qaramada midoobay dhinaca soomaaliya waxaa jira shir ka garab dhacaya shirkan golaha guud ee qaramada midoobay oo ku saabsan arrimaha soomaaliya oo maanta dhacaya si wada jirahna ay u hogaamin doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun maalinta jimcaha ee soo socotana waxaa lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid uu khudbadda soomaaliya ka horjeediyo golaha dhinaca kale shirkan waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada new york waxaan taaganahay bartamaha fagaaraha times square ee magaalada new york oo ka mid ah isgoosiyada ganacsi ee ugu waaweyn dunida uguna mashquulka badan fagaarahan waxaa lagu naanaysaa wadnaha dunida waxaa sanad walba halkan dalxiis uga yimaada dunida dad lagu qiyaaso saddex boqoliyo soddon kun oo qof iyadoo in ka badan afar boqoliyo lixdan kun oo qof dad lagu qiyaasayana ay maalmaheeda ugu mashquulka badan maraan waddooyinka ama isgoyskan times square sida marka shirarka golaha guud ee qaramada midoobey uu halkan ka socdo oo kale sanad walba halkan ilaa iyo inta ishaadu qabato cirbaddii aad tuurtaa dhulka kuma dhacayso dadka goobaha ganacsiga ku leh halkan oo aan qaar kala sheekaystay waxay ii sheegeen in maalmaha ugu mashquulka badan ay ka mid yihiin maalmaha shirarka golaha guud ee qaramada midoobay halkan ay ka socdaan oo dunida oo dhan madaxdii ka socota ay imaanayso iyo weliba jaaliyado iyo dad doonaya madaxdaas inay halkaasi ku arkaan jeedka ku xeeran xarunta qaramada midoobay ayaa lagu arkayaa ciidamada booliska new york iyo gawaarida hay-adaha ammaanka ee maraykanka oo ku jira feejignaan dhinaca amniga ah jeedka qaar ayaa gebi ahaan laga xiray gawaarida oo aanay mari karin halka kuwa qaar laga furay hal layn oo qura taasoo saamayn ku yeelatay isu socodka gaadiidka ee magaaladan inteeda kale maxamed colaad xasan xarunta qaramada midoobay new york
haatan beledweyn ururada bulshada rayidka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxaa looga hadlay doorka ee ururada bulshada rayidka ee magaaladaasi ay ka ciyaari karaan marxaladda siyaasadda ee dalka marka la gaaro sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka wararkii ugu dambeeyey ee kulanka bulshada rayidka ee magaaladaasi waxaa warbixintan ka soo diray waryahayaga xuseen xasan dhaqane
kulankan uu soo qabanqaabiyey machadka doorashooyinka ee hanaqaadka dimuqraadiyadda afrika ayay qeybaha bulshada beledweyne uga hadleen kaalinta ay bulshadu ku yeelan karto talada dalka iyo doorashada marka la gaaro sanadka laba kun lix iyo toban xasan cismaan xuuriye madaxa xarunta cilmi baarista c r d gobolada dhexe oo hay-addiisu ay barnaamijka fududeynaysay ayaa waxa uu sharaxaad kooban ka bixiyey muhiimadda kulanka in bulshada rayidku ay bal fikirkooda iyo doorka ay ku leeyihiin la ogaado doorashooyinka soo socda laba kun lix iyo tobanka taasoo daba socota ama ay keentay laba arrimood oo midda koowaad ay tahay mar haddii doorashooyin la yidhi doorashooyinka qayb ayay ka yihiin bulshada rayidku dadka la rabo inay maaragtay arrinteeda ama go-aanka gaarsieda ama taladeeda laga qayb geliyo tan labaadna ay tahay bishii juulaay sagaal iyo labaatankeedii iyo soddonkeedii waxaa lagu qabtay xamar shir oo ay daadihinayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wakiilka qaramada midoobe u fadhiyay soomaaliya nicholas kay oo maaragtay ay ka soo baxday inaanan la heli karin sanadka laba kun lix iyo tobanka doorasho hal cod iyo hal qof ah iyaduna waxay keentay maaragtay maadaama tii aan la heli karin haddana tan soo socota naftirkooda inay arrim- eh, bulshada rayidku ay ku yeeshaan doorkooda oo talada ay ka qayb qaataan barnaamijkan isaga ah hay-adda aysa oo ka shaqeysa kolley howlaha ay qabato ay ka mid tahay maaragtay dhiirigelinta doorashooyinka iyo dadka in laga wacyigeliyo xagga doorashada laakiin annaga crd ahaan waxaan leenahay fududeynta aamino cabdulaahi cismaan oo xubin ka ah hay-adda horumarinta haweenka ee ida ayaa waxa ay sheegtay in wanaaggu uu ku jiro haddii qofka wax hogaaminaya uu bulshadu ka dhex yimaado waxaanan jecelnahay in ay bulshada rayidkana u roon ay isku raaceen in qofka markaasay mas-uulka looga dhigaayo ee bulshada rayidka ayaga dhexdooda soo doortaan nin ay ayaga doortaan loo keeno haddii loo keeno nin gacan ku ramis oo lasoo qoray inay bulshada waxba u qabanayn oo dhibaatadana ay sii badanayso qofka lasoo doorto waa qof la xisaabtami karo xaqa dadkana laga waraysan karo qof ayaga ay ogyihiin oo mi- miisaaniyadooda iyo wax walbeetan ay la socon karaan ehna qof u qalmo markaas bulshadaas ay meeshaas degan marka haddii bulshada lala tashto waxaa dhacaysa dhibaatadan badan oo hadda ku jirno inaan ka baxno oo aan hore u soconno waxaana noo roon meel walbeeto aan joogno doorasho xaq ah oo xalaal ah oo bulshada rayidka ay ka soo baxdo go'aan ayna ka go'an tahay in qofkaasi uu yahay qof muhiim ah oo dadkana wax siin kara waxna ka goyn kara qof fiican oo firfircoonna oo yahay qof oo markaasay dadka aan hoos u fiirinayno hantida dadka aan ku maqnayno inuu yahay qof fiican oo wanaagsanoo asaga naftarkiisa wax dadkaas u tari kara inuu yahay labada kun iyo lix iyo tobanka doorashada dhici doonta taas ayaan rajaynayna haddaan nahay bulshada rayidka ee jooga degmada beledweyne waxaana go-aan ku qaa- ku gaarnay in annaga dhexdeenna doorashada aan samaysano oo aan kor noolaga soo maamulin nabadoon ismaaciil cabdulle aadan oo loo yaqaano cismaaciil magafe kana mid ahaa dadkii kulanka lagu casumay ayaa waxa uu ku taliyey in dalka laga sameeyo xisbiyo aanan qabaa'il ku dhisnayn Eh, inkastoo ay jiraan dad naga yani ma aragta khibrad weyn ay jiraan Eh, kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxaa jiray doorashooyin qabaa'il ku salaysan maxamed saad barre oo militari ahaa oo xoog ku qabtay waddanka ayaa ka dambeysay marka hadda haddii lis weydiiyo shan iyo labaatan sano kadib eh, sidee lagu dhaqmi karaa ama sidee dan u ah soomaaliya haddii la yidhaahdo Eh, waxaa ila habboon in laga daayo nidaam qabiilka in laga daayo aniga ila habboon waxaa ila habboon in yacni waddanka sidaa oo wax ku qabsami karaan ama ay wax ku noqon ama soomaaliya wax ku noqon karto inay tahay si yacni maaragtaa doorasho guud ee wax lagu door ee hadda nidaamkan dee soomaaliya taladeedii hadda waxay noqotay talo oo la hogaaminayo ee be- be- yacni ay dowladaha adduunka ay hogaaminaya caalamka u hogaaminayo laakiin marka la yidhaahdo maxaa u dana soomaaliya xilligan waktiga hadda la joogo ee nidaamkii dhaxaa aniga ila habboonaa lahaa aniga shakhsiyaddayda sasaa ila habboonaa lahayd waayo nidaamkan hadda waxaan arkaynaa nidaam badan oo maamul goboleed loo sameeyey ee la leeyahay yani mataqaanaa een dowladdiiba waxaan ka qaadnay kalsoonidii kala noqonnay marka waa wax culus waa yani dowladdii dhammeedoo waddanka mas-uulka ka ahayd in maamul goboleed la sameeyey oo dowladdii la tartamo uu yidhaahdo cilaaqaadkan u jaray marka waxaas wax aad yani mataqaanaa ee, taas waxaa keenay maamul goboleedkaa keenay waa kulankii ugu horreeyey ee bulshada beledweyne ay ka yeeshaan kaalinta ay bulshada rayidku ku yeelan karto doorashooyin ka dhaca dalka marka la gaaro sanadka laba kun lix iyo toban xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana sahre cabdi axmed ayaa kala sheekaysatay maxamuud mascade waxyaabihii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kusoo kordha
dheer aad baad umahadsan tahay Eh, dabcan maalintii sabtida ahayd ayaa badi kulamadii la ciyaaray laakiin eh, habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa jiray oo kulankani waxa uu u dhexeeyey kooxaha watford iyo crystal palace oo dabcan wuxuu ahaa kulan aad u adag oo laba kooxood oo isku awoodan isku awood dhow ayay ahaayeen Eh, waxaana ciyaartaasi eh, ay kusoo gabagabooday hal iyo eber oo kooxda crystal palace ay goolka la timid goolkaasi oo rigoore ahaa inkastoo kooxda watford ay in badan ku dooday in eh, rigoorahaasi uu ahaa mid aan sax ahayn oo arbiter uu ilduufay Waa gartay.
garsooru Eh, si kastoo ay noqotaba eh, ciyaartaas waxay kusoo gabagabooday hal iyo eber oo rigooraha waxaa kooxda crystal palace u dhaliyey ciyaaryahan kabay oo qadka dhexe kooxda crystal palace uga ciyaara sidaasina saddex dhibcood oo macno leh ayay jeebka ku shubatay kooxda crystal palace watfordna gurigeeda ayaa sidaa loogu awood sheegtay waa tahay maxamudow bal haddaan sidoo kale jalleecno horyaalada talyaaniga een, kooxo waaweyn ayaa afka ciidda loo dara iyagana bal haddaad ayagana dhankooda eegto aad iyo aad eh, waa sidaas aad u sheegtay ta ugu horeysaba haddii aan ka bilaabo inkastoo labadii kooxood ee milaano la jabsaday eh, jira waayo gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda ac milan oo dabcan eh, marka laga hadlayo kooxaha yurub ama caalamkaba kuwa ugu awooda badan ka mid ah eh, sanadkana lacag fara badan la geliyey oo lislahaa waxbaa laga filayaa sida noqotaba eh, la jabsay oo gurigeeda ayaa hal eh, guriga Genoa ayaa hal eber lagu awood sheegtay kooxda AC Milan Bologna laba iyo hal ayaa Udinese kaga badisay Hellas Verona Lazio laba iyo hal ku dhufatay Sassuolo iyo Kiev Verona Brescia hal iyo hal ayay isku laag dhaceen Torino laba iyo hal ayay Palermo ku dardartay laakiin kooxdii Inter Milan oo iyadu maalmahan Uriyarka hogaaminaysay koobkana kooxaha laga cabsida qaba sanadkan ka mid ahayd oo weliba gurigeeda garoonka San Siro Stadium ku ciyaaraysa ayaa afar iyo hal lagu qabtay oo kooxda Fiorentina kooxda fiorentina ayaa darbaaxa xoogan ku dhufatay ciyaaryahanka la yidhaahdo nicola clinich ayaa saddex gool ka dhaliyey waxaa loo yaqaano hatriga oo ah saddexleyda ayuu ku qabtay sidaasina waxaa loo awood sheegtay kooxda inter ciyaaryahan miranda oo brazil ah nin difaaca ka ciyaarana ayaa roose la siiyey inkastoo ka hor roosaha saddex goolba lagu lahaa kooxda ee inter milan fiorentina awood bay muujinaysaa zahray waa tahay ee bal haddaad dhinacaasi iyo iyana aad ee, ku darto ama aad eegto dalka sbain iyo ciyaarihii Eh, sports lyon hal laba iyo hal ayaa lagaga badiyey gurigeeda oo kooxda real betis ayaa eh, eh, guusha heshay deportivo la carunia waxay u awood sheegatay isbanyol oo aad moodaba waayahan in kooxda isbanyol ay awoodeedii si daciifa inkastoo ay kooxaha fiican ku jiri jirtay wadankaasi gatafe tirada lamida la- labaanta ayay kaga badisay real sociedad iyo atletica bilbaona eber iyo eber bareejo ah ayay ku kala baxeen Eh, waxaana xusid mudan eh, in kooxda eh, barcelona oo toddobaadkii hore ciyaartay ciyaaryahankoodii leonel messi uu dhaawacmay oo laga yaabo in uu ciyaaraha ka maqnaado muddo eh, afar ilaa iyo eh, sideed asbuuca lamana oga xilliga uu soo noqon doono dabcan waxay taasi noqon doontaa jig weyn oo soo gaaray kooxda barcelona oo ciyaaryahankaasi in ay kasoo kabsan karto maaha inkastoo eh, haatan eh, ciyaaryahanada louis suarez iyo neymar la doonayo inay booskiis
maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo uga waramayay sahre cabdi axmed ciyaarihii ugu dambeeyay haya sahre maxaa noogu xiga waa tahay falastiin ee haatanna dhegaystayaasha waxa aan kusoo dhaweynaynaa codkii hibanuura iyo mid ka mid a heesaheeda
Olkii hore kan gacankaa, kan istaayee guddina taayee, kaba tirii sidii malab, kaba tirii sidii malab. Olkii hore kan gacankaa, kan istaayee guddina taayee, kaba tirii sidii malab, kaba tirii sidii malab. Markuu yimid karkaarkii, uu kabaa hafaygiyo. Markuu yimid karkaarkii, uu kabaa hafaygiyo. Intuu kaaniga isudhay, nashayga soo baxay. Intuu kaaniga isudhay, nashayga soo baxay. Maxaa helay kaskaadii?
codka macaan ee hibanuur ayaana u gab- gabagabo waxa uu ahaa idaacaddeenii aroornimo ilaa iyo galabta afartintaan mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin le- nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.